تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacana wanaagsan ikhyaaray idilkiinbah meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba amintan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa sida soomaalidu xoolaha u dhaqato iyo farqiga u dhexeeya sida dunida looga dhaqdo faa'iidada dhaqaale ee laga heli lahaa haddii xoolaha sida casriga ah aan u dhaqan lahayn maxaase xoololeyda soomaaliyeed ka hortaagan inay la jaanqaadaan hababka casriga ah ee xoolodhaqashada maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban xoololeyda waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya aqoon-yahanno iyo xoololey soomaaliyeed oo aan xeriyahooda ku booqannay halka aad nagala socotaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soomaaliya waa dal allah uu isugu daray nicmooyin fara badan oo aanay haysan in badan oo dalalka caalamka ah marka laga soo tago khayraadka waaweyn sida macadinta shidaalka biyaha beeraha iyo badaha wuxuu kaloo allah soomaalida ugu deeqay tharwada xoolaha oo aad u badan soomaaliya marka loo barbardhigo dalalka adduunka waa dal bad ahaan aad u yar xitaa dadkiisu ay yar yihiin haddana waxay ka mid tahay dalalka ugu xoolaha badan adduunka gaar ahaan waxay ku jirtaa shan iyo tobanka dal ee haysta xoolaha ugu badan sida laga soo xigtay hay-adda faw xoolaha ay soomaalidu haysato waxay u dhexeeyaan lixdan ilaa iyo toddobaatan malyuun kuwaasi oo isugu jira saddexda meesi ee la dhaqdo sida geela ariga iyo lo'da in la isla helo saddexdan nooc ee xoolaha ah waa nicmo kale oo allah uu siiyey dadka soomaaliyeed dalalka hore u maray si wacan bay uga faa'iidaystaan xoolaha waxayna kaalin wax koolha ka qaataan kobaca dhaqaalaha ee dowladaha nolosha bulshada iyo sugnaanta amniga cuntada ee waddamada hase ahaatee dadkeennu kuma baraarugsanaa waxtarka xoolaha iyo kaalinta ay dhaqaalaha ku leeyihiin soomaaliya marka la joogo xoolaha iyo beeraha wax soo saarka dalka ka yihiin ku dhowaad boqolkiiba sagaashan sidaa oo ay tahay haddana labadan qidhac sidii la rabay loogama faa'iidaysto taana waxay keentay in dalkan uu safka hore kaga jiro dalalka ugu saboolsan adduunka caalamka aad bay ugu yar yihiin dalalka haysta saddexda meesi ee la dhaqdo dalalka ugu badan adduunka waxay dhaqdaan ariga dalalka kale ee ku soo xigana waxay dhaqdaan lo'da hase ahaatee ummadda soomaaliyeed waxa uu allah isugu daray saddexda meesi waana qayb ka mid ah khayraadka tirabeelka ah ee uu allah ummaddan ugu deeqay hase ahaatee sidii la rabay aanan looga faa'iidaysan
allah wixii ilaahay bini aadanka ugu talagalay wuu dhigay dalkeenna dad badan buu ilahay nooga sadburiyey ilaahay daciifnimadeenna oga iyo liidnimadeenna xoolaha iska dhalaya ee caanahooda la maalayo cadkooda la cunayo adduun badan ma haysto wadamo badan adduunka jira xoolaba maleba digaag bay dhaqdaa qaarta kalluunka keliya haystaa baddaa iska buuxda dhulka iska dihina haddaad guriga hortiisa wax ku beerto soo baxaya macaadinta iyo dahabka iyo anwaacda kala duwan ee mininka ee merobeska yaalla jawigaas cajiibka ah ee labayo tobanka bilood ee sanadka lagu beeran karo habeenkiiyo maalintu inta isu dhow yihiin ama ay aada is- is- isleeyihiin kulayl ku dhiba iyo qabow aad ka shaqaysan kari weydo midnaba aan lahayn marka ilaahay yani weelashii dhaqaalaha oo dhan walaqad makanaakum fi lard wajacalnaa lakum fiiha macaayish innaga horta inugu dhantayba halkaa marka laga yimaado eh, mujtamaceena saad sheegtay wax badan buu haystaa waxa ay haystaan runtii ma oga inay wax haystaan yani inagu waxaan baahanay tambiih in layna toosiyo dad wax haysta oo aan ogeyn inay wax haystaan waxaynu ka sheekaynaa calaamadaha faqriga laakiin faqriga wixii keenay baa u baahan in dib loogu noqdo waxyaabaha saboolnimada keenaya waxaa qayb ka ah in sidii la rabay aanan looga faa'iidaysan khayraadka allaah uu ummadaha ku galladay dhaqashada xoolaha waxaa laga helayaa dheef badan hase ahaatee innagoo haysanna xoolo ka badan lixdan milyan ayaan haddana ka aradannahay oo dhaqaale ahaan aan uga faa'iidaysan
dad hanti leh inaan nahay baa mataqaanaa ayaan ogsoonnahay soomaaliya waddanka marka la yidhaahdo haddana dad saboolka ah baan nahay xoolahoodii ama hantidoodii saboolka ah yacni qofka eh, dhallinyarada ah oo soomaaliyeed maanta haddii aad xoolo wax ku saabsan aad kala hadashid ama su-aalo ku saabsan aad weydiisid yacni wax kama haysto conceptia ama fikrada ama yacni wuu kula yaabayaaba xoolaa laga sameeyaa hanti ama haddii aad tiraahdo waddankeena lafdhabar waxaa waa wax soo saarka xoolaha wuu kula yaabayaaba yani taas yani sababteeda ay leedahay waxa la yidhaahda yani wacyigelin la-aanta wadanka mataqaanaa ka jirta qofkiiba inuusan ogeyn muhiimadda xoolaha ay leeyihiin beelaha ay leeyihiin wadanka lafdhabarkiisa iyo hantidiisaba inay mataqaanaa uu ku faanaya ay tahay xoolihii iyo beerihi marka kuwaas waxay u baahan yihiin marka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada in yani lagu baraarujiyo wax soo saarka wadankooda yani xoolahooda qofka yani biniaadamku wuxuu wax ku yahay dhulkiisa iyo hantidiisa uu ilaahay siiyey ayuu wax ku yahay yani qofka biniaadamka tii ayadeed marka maantay waxayna biday eh, yani oon garan weyn anagu in dadkeeni mataqaana waa ya- yani uu qaarkood ayagoo mal nutritiona kaamanka ay tuuran yihiin kasoo hijroodeena kasoo tageen yani beerahoodii dhulkoodii iyo xoolahoodii ay kasoo doorbideen in yani kaaman yani mataqaana caruurtooda malnutrition ay ugu dhammaanayaan waxyaaba yar oo kaara loo sameeyey oo mataqaana dad yani ama dowlado dana gaar ah leh yani mataqaana dakhliga yarka iyo waxyaaba yar oo ay siinayaan nolol maalmeedka ay waxay ka doorbideen yani wixii dhabtahaa iyo hantidii yani anaga aan lahayn oo dhabtayda xoolihii iyo beerihii ayay ka doorbideen yani marka taasa waxaan ku noqonay wax la yidhaahdo sabool xoolale yani taasaan ku noqonay yani ka faa'idaysi la'aanta xoolaha xitaa waxay saamaysay xoololayda laftooda anigii su-aashaan qabo waxa weeye oo mar walba bulshada soomaalida aan weydiiyo waxa weeye, dadkan anagu ma aha dad xoola dhaqata ah waa dad xoola raacata ah kama faa'iidin waxaa arkaysaa nin haysta boqol geela Ee, faamiligiisuna magaalo jooga ama mataqaanaa qof ka mid a shaqeeya oo lacag laba boqol oo dollar ku shaqeeya laga yaabo inuu dhahaya kaba ii gad raashin ii gad uu wareerinayo laakiin waxaa ka dhunsan qaabkii iyo qorshihii nololeed uu xoolahan uga faa'iidaysan lahaa waa sababta u leeya bulshadeennu ma aha bulsho xoola dhaqataa ee waa bulsho xoola raacata xoolihiina waa ka adarannahay nafsadeennana mataqaanaa ugumaana liibaan ayagiina maysan liibaan Daw- way- yani sababta ugu weyn waxa weeye ee dadkaasi maanta ay xoolahooda uga faa'iidi karaan ama xoolahooda mataqaanaa ola jaan qaadi karaan oo la tusi kara waxa weeye in marka hore wacyigelin laftigooda la siiyo dadka markii bulshada la wacyigeliyo wax qaataan dadkan waxa weeye waa in marka hore wacyigelin loo sameeyo la tuso ee mataqaanaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale wasaaradda deegaanka oo kale wasaaradda beeraha oo kale iskaashato ay sameeyaan bulshadii mataqaanaa yani wixii cunnooyinka xoolaha loo beeri lahaa la tuso iyo yani sidii mataqaanaa uga faa'iidaysan lahaayeen la tuso markaasi bulshadii fahmi karta laakiin ayaga aan weli isa fahamsanayn oo la tusin way ku adkaanaysaa inay qaataan
haddii xoololaydu noqdeen kuwa cid kaleba iska daaye iyaga xitaa aanan ka dheefsan xoolaha haddaba maxay xoolaha u dhaqdaan waxaan su'aashaasi weydiiyey mid ka mid ah xoolodhaqatada soomaaliyeed xoolaha waa iska dhaqanaa Ee, markay bataanna dhulka iska dhaxlo waa waa iska dhintaan nimin hadda oo xoolaha inta dhaqdaan xoolo badan inta ka gataan waxa guryi ka dhistaan oo celal ka qotaan oo beere ka samaystaan waa nugu yaryihiin hadday jiraan waa yaryihiin haa xoolaha ninkay hadda iska iikuustaan iska bataanne waa iska dhamahaya abaaraa u imahays amba cuduraa u imahaya marka maxay u dhaqdaan markaas waxay u dhaqdaan hebel xoolo leeyahay hebel xoolaha soo qabaa ninkaas ninkaas waa ka runyahay sida loogu haay waa iska dumaya xoolihii hebel boqol oo leeyahay hebel shan boqol oo leeyahay hebel laba boqol oo leeyahay intaas lee taagan yihiin halaasa laysku buriyo haymaa dhaqanka lagama rabo reer baadiyaha markay xoolihooda u bataan lexjeclaha iskaga jirto xoolahaas badan xoolaha ku bataan ninkaas ninkaas intoo haysta hal saas la yiraa maan wax hadda oo xoolo inta gato oo meel ku gaaraan meel ku dhistaa ma jiraan xoolaha waa laysku buriyaan leh waana dhammaadaan leh haa ninkaasba ninkaas waa kaa xoolo badan yahan loogu dhaqaalaystaa waana iska dhammaadaanoo wax hadda wax ku qabsada ma jiraan waxa waaye xoolaha markay bataan ninka eri shan boqoloo leeh hal mooro oo degyaha cudur iskaiyo maha markaasaa arkay boqol wax ka hooseeya isagoo u oodan oo daawooyinka lagu daabeeyeyna ma yaqaan xoolaha waxaa haddana laaye carada waa laga batay oo sidii hore ma ahan meel kastaa layskaga yimid roobku markuu daab geedihii dhalamaya meel xoolo tuurihiin geedaha uma dhashaan meesha ugu badan oo laba bilood la fadhi jirta adaga toban cashaa lagu baryaa waa laga sii socdaalee xoolihii iyo dhulka xoolihiyaa bateen dadkaa ka batay waaga horena hal cid cadcadaa layskaga degi jira meel oo laba bilood roob ku dayo xoolaha aad teganaa la arki jira haddaana waxaa la arkaa toban iyo shan maalmood meel roob ku da oo xoolo ka maqan yihin lama arkayo mar horaa la tegey xoolihii waa isku baabeen kor i bari iskugu socdaan naf geel oo oo miisaan leh amba oo haddii oo xoolaha aad dhex qaad hatee oo qalmaayo waa ku yaryihiin dalka xoolaha ka bateen dadkaa ka batay alxamdulilah soomaaliya iyadoo ay joogaan in ka badan lixdan malyuun oo xoolo ah ayaan haddana garan la'nahay qaab aan uga faa'iidaysanno oo dhaqaale uga samayno xilli dunidu ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaysato xoolaha waxaan haddaba arrimahaasi wax ka weydiinnay aqoon-yahan ashkir sheekh axmed soomaalidu xoolaha way iska dhaqdaan uun laakiin kama faa'iidaystaan markaad eegto qidaacyada ama qaybaha bulshada xoolaaleyda ayaa ugu liidata oo ugu ildaran xoolihii dadka kama noolaynayaan ayaguna kama noolaanayaan xoolaha annagu uma dhaqanno sida ay dunidu u dhaqato oo ah in dhaqaale laga sameeyo oo laga hodmo haddii aan sidaas samayn lahayn soomaalida xoolodhaqatada ayaa ugu dhaqaala badnaan lahaa baynamaa hadda ay yihiin kuwa wax la taro soomaaliya marka la qayaxaayo ama la rabo in la tilmaamo ama la tacriifiyo waxaa la yidhaahdaa waa xoolodhaqato sababtuna waa in nisbada ugu badan ee dadkaynna ay xoolodhaqato yihiin hase yeeshee haddana xoolihii sidii la rabay in looga faa'iidaysto ugama faa'iidaysanno waxaaba la dhihi karaa dadka xoolaha aan dhaqan ayaa uga nacfi badan dadka xoolaha dhaqda tusaale ahaan qoyska magaalada jooga maalin weliba raashinkiisa waxaa ka mid hilib iyo caano laakiin qoyska xoolaha dhaqda caanihiina suuqay keenayaan xoolihiina suuqay keenayaan subagiina suuqay keenayaan waxayna ku beddelanayaan wax ka wada liita wax dalka dibaddiisa ka yimid ayay ku beddelanayaan sida badan xooluhu manaafacad badan ayay leeyihiin siyaabo kala duwan ayaana looga faa'iidaystaa iskabaddaa wax kale dhogortooda ayaa laga faa'iidaystaa oo suuf ayaa laga soo saaraa haraggooda ayaa laga faa'iidaystaa oo jaakadaha ugu qaalisan ayaa laga sameeyaa iyo waxyaabo kale sida boorsooyinka kabaha qaaliga ah suumanka iyo waxyaabo kale xoolaha hilibkooda iyo caanahooda ayaaba nafaqooyin badan ku jiraan xoolaha waa la rartaa waa la dhaansadaa waa lagu guuraa nacfi badan ayay leeyihiin xooluhu xoolaha allah ayaa noo abuuray oo inaan ka manaafacaadsanno noogu talagalay qaala tacaalaa waalancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wa manaaficu wa minha ta'kuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun wataxmilu ahqaalakum ilaa baladin lam takuunuu baaligiihi ilaa bishiqi alanfus ina rabbakum lara'uufu raxiim waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziinah wayakhluqu maa laa taclamuun xitaa waddamada kale geesihii xoolaha ayaa waxtar u leh oo waxyaabo badan ayaa laga sameeyaa ay shanlada ka mid tahay laakiin annagu waxaasoo idilba ma dareensanin qaab aan qurux badnayn oo laga tegey ayaan xoolihii u dhaqannaa adduunku mar hore ayuu ka tegey in xoola la foofiyo oo la raaco oo layska daba taagnaado maanta waxay maraysaa in xoolo waliba beero gaar ah loo sameeyey oo loo diyaariyey oo calafkii iyo biyihii ay ka wada helaayaan halkaas ayaana lagu quudiyaa oo ay baadiya biya ka helaan waxaana la ogaaday in mar waliba xooluhu ay nastaan ay tahay mar waliba xooluhu ay wax soo saarkoodu badan yahay haddii ay tahay hilibkii iyo haddii ay tahay caanihii intaba annagoo ah mid ka mid ah waddamada ugu xoolaha badan afrika haddana maalin waliba waxaa dekeddayna ka soo dega tobannaan tan oo caanaboore ah waxay ahayd inaan anigu soo saarno oo aan adduunka u iibgeyno taa cagsigeeda annaga ayaa naloo soo dhoofiyaa ayagoon taya badnayn warshadaha caanaha budada qallalan ka dhiga oo xaliibka mujafafka ka dhiga waa wershado iska yaryar oon lacag badan joogin beddelkii bil waliba caanabooro aan malaayiin dollar uga soo iibsan lahayn waddamada dibadda xoolihii wayba noo joogaane maan anugu intaan wershadayno dunida u dhoofinno nasiib darro waxay tahay in marka laga tago caanabooraha dhogortii iyo subaggii xitaa maanta naloo soo dhoofinayo soomaalidu waddammo ay ka xoolo badan tahay ayay suuquta halka maanta aan joogno bal eg waxaan maraynaa in khaliijkii uu caano noo soo dhoofiyo kuwaasoo xitaa aan lahayn dhul daaqsin xoolaad ah oo xoolihii ookiya u xidhaaya doog uga dhigaaya waxa ay calaf ahaan u siinayaan caanayarida waddanka xoolodhaqatada keliya kuma eedaysna ee ganacsatada ayaa laga rabaa inay warshado soo iibiyaan oo caanaha waddankaynna ay dhaqaale ka sameeyaan beddelka lacaga fara badan ay caano duwal kaleeto oo naga xoola yar oon daaqsin xoolaad lahayn oo waddankooda uu saxro yahay ay nooga keeni lahaayeen caano liita waxaan dhihi karnaa ganacsatada ayaa ka gaabiyey dawrkii bulshada ay ugu aadanaayeen waa ganacsatada cidda looga fadhiyo inay dhaqaalahooda waddanka geliyaan sidaa ayaana u faa'iida badan soomaaliyey sidaan maan isku dhaanno oon wax isku falno xoolahan la iska daba socdo uun maan iska joojinno oon ka faa'iidaysanno wax kale haddaan awoodi weyno waa inaan la nimaadaa warshadihii caanaha soo saari lahaa oo dhogortii samayn lahaa oo subaggii diyaarin lahaa subagga adduunka waxaa laga iibiyaa asigoo qallalan oo sida saabuunkii oo kale u samaysan noocyo badanoo kalena waa laga sameeyaa badi waddamada caalamka subagga uunbaa wax lagu karsadaa wuxuu rabbi noogu deeqay dhul ballaaran oo daaqsin xoolaad leh wuxuunana siiyey xoolo badan alxamdulilah soomaalidu waxay ka mid tahay dadka ku tilmaaman xoolaha waxaa la sheegaa saddex meelood hal meel wax ka badan oo geela dunida lagu dhaqdo inaan haysanno haddaan hay soomaaliya waxaa la sheegaa ariguna inuu ka badan yahay konton milyan nicmadaas inaan ka faa'iidaysanno allahana tusiyo xaasidkana allaha naga qabto bulshadaynna waanada iyo wacyigelinta loo soo jeedinaayo allaha tusiyo allahna toosiyo aamiin ayaan darrida layaabka badan ee haysata soomaalida waxaa ka mid ah in loo soo dhoofiyo hilib sajillan ama qascadaysan oo laga sameeyey lo ama ari sida ku qoran waayahan dhexdaana waad arkayseen baraha bulshado kale waxaa haystay madax lasoo dhoofiyey yani heer waxaan joognaa madax xoola nagala soo dhoofiye dibadda yani taas waxay kutusinaysaa marka yani qiyamka iyo yani fikirka meesha ugu liidata yani inay ay tahay yani adigoo hanti leh xoolo leh xitaa waddanka kuu soo dhoofinaya madaxaas madaxa ari kuu soo dhoofinaya haddii la yidhahda isbabardhig soomaaliya iyo waddankaas ayaa xoola yaa badan boqol kiiba boqol annagaa ka ari badan yani wax isku dhow maaha imaaraadka oo kale hadda maxaa la lahaa waxaa laga soo dhoofiyey ido ilaahda ari cad madaxoodii aa laga soo dhoofiyey yani haddaad ba isbarbardhig ku samaysana annagaa martaqaanaa saddex jibaar iyo laba jibaar ka xoola badan waayo marka maxaa noo yani nagu qasbayaa in naloo soo dhoofiya yani qudaartaa naloo soo dhoofiya cambaha ka mida mooskii baa ka mida anigu waagi hore waddankeena wuxuu ahaan jiray waddanka mooska dhoofiyo oo mataqaana wadamo badan aan iibgeyn jirnay maantay heer marka annaga waxaa joognaa mooski maqaayada lagu cunayey maqaaxida in anaga nala soo dhuufiyey yani taas marka beddelkeeda waxaan ka dhaxalnay waxaan ka dhaxalnay yani dadkeeni yani inay mataqaanaa ayagoo lagu yaqaano inay hantidaasoo dhan mataqaanaa dhulkooda iyo deegaankooda laga helo inaan ka doorbidno yani qaxooti inaan ka doorbidno waxa la yirahdaa mataqaa xanuuno iyo wax loo yaqaano malnutrition ayaa mataqaanaa aan ka dhaxalnay yani xooluhu sida caadiga ah waxaa laga dhaxelaa wax la yidhaahdo cad iyo caano ka sokow xoolaha in mataqaanaa lacag yani laga sameeyo cad iyo caanana way leeyihiin cad iyo caanahaas marka waxay ka qayb qaataan hilibka oo kale yani nolosha ama nafaqada yani bulshada ayuu ka qayb qaataa yani dadkin hadda maanta malnutrition iyo mataqaanaa iyo u dhammaanaya ayaga xoolo iskale laakiin waxyaabihii mataqaanaa lootanyada lagu dabooli lahaa ama ti waxyabihi ayaga mataqaa loo gudbi lahaa waxay ahayd xoolihii hilibkoodii iyo cunadoodii in loo laabto iyo dhaqashadoodii loo laabto waa maxay yani looma lama arkeen wax la yirahdo waa maxay malnutrition iyo waxyaabaha mataqaana maanta dadkeena bulshada isbitaallada haddaad tagtid intaasoo caruura jiifto ayagoo dhan falambooyada ku wada xiran wada nafaqa ah yani ayaa ku xiran marka wixii looga maarmi lahaa waa maxay yani dadkii way mataqaanaa waxay ka doorbidayaan inay mataqaanaa magaalo yimaadaan ama kaamam ay yimaadaan ayay ka doorbidayaan sababta keentay in dadka soomaaliyeed aysan xoolahooda dhaqaale ahaan uga faa'iidaysan waxaa ka mid ah hababka xoolodhaqashada ma isticmaalno hababka casriga ah ee xoolodhaqashada oo ah dhaqasho iyo beerasho isku dhafan oo laga soo saari karo xoolo aad uga badan inta aan hadda haysanno hilib ahaanna cayilan caani ahaanna badan
xoolo badan baynu haysanaa oo nool oo haddii weliba sidan maanta aynu u dhaqnay ee dee taqliidiga ah wax laga bedelo oo laisku dayo in la tarmiyo waxaa dekada berbera ka dhoofaa saddex milyan ilaa shan milyan sanadkii for milyan five milyan mararka qaar haddaynu isku darno in taargetkeena ka dhigno inaynu xoolaha tarantooda badino beera loo sameeyo halkaynu shan milyan ka dhoofinayno aynu gaadhno toban milyan shan iyo toban milyan labaatan milyan konton milyan waa baahi aan dhammaanayno basharku dhammaantii u baahan yahay xoolaha nool iyo cadkooda badda waa sidaas oo kale macdanta iyo dahabka waa noocaas oo kale qani baynu nahay laakiin ciddii aynu inagu hagi lahayd iyo saynu ayaa maqan wali ayaa meesha ka maqan xoolaha haddii loo sameeyo beero waxay ka nasanayaan socodkii dheeraa ee ay masaafada badan ku jari jireen si calaf ay u helaan waxaana sidaasi xoolaha ugu baaqanaya enerji badan oo socodka uga bixi jiray loodii markaad u samayso cuntadeedii biyaheegii iyo halkii ay seexanaysay iyo wixeedii aad u habayso socodkii foofinta intii kaga baxaysay waxaa kaga baxayay energy enerjigii kaga baxayay baa caan ahaan kugu siinaysa adiga ku haynaysa in la kordhiyo miisaanka xoolaha ama la cayiliyo waxay keenaysaa in qiime wanaagsan ay ka gooyaan suuqyada xoolaha sidoo kale markay timaaddo caanaha xoolaha loo sameeyo xerooyinka way ka cana badan yihiin xoolaha foofa cilmi baaris dhakhaatiir xoolaad ay ka sameeyeen gobolka mudug ayaana lagu ogaaday in labalaab ay cano badan yihiin xoolaha ku jira xerooyinka loo sameeyey soomaalidan waxaa yani ka dhaadhacsan xoolaha haddii la xareeyo xageebaa cunno looga helayaa ama xageebaa mataqaanaa ka quudanayaan ama mataqaanaa see loo manaj garaynaya ama loo mataqaanaa la xadidaya xoolihii markay cawskii saanoo kale kugu abuuran yahay waxaad samaynaysaa hadba waxa u jaraysaa qaybba u jaraysaa intaanu kale hadda marka aad jartin oo mataqaanaa halkan aad ka jartin kore xoolihii baa loo daadinayaa kadib deliverygeeshka u xiran diib u haystaa wuu soo baxayaa markuu soo baxana haddana islamarkii waa loo jaraya asbuuc asbuuc markuu saddexda biloodba laba mitir ilaa laba mitir iyo bar uu la ekaado marka way kala duwan yihiin xoolaha sida loo dhaqo sida mataqaanaa loo manaj garayo wax kastana waxay u baahan yihiin khibradooda iyo qofka aqoonta u leh haddii loo daayiyo wax weyn bay iska beddelayaan oo mataqaanaa bulshadeennina hadeertaan xooluhu waa iska raacan mooyaane waxba kama dheefaan sida hadda soo arkayna labada caws hadda iskuma eka kaas waa lubini grass oo mataqaanaa waa booratiin ahaan cawsasku way kala duwan yihiin kuwana waxa weeye waa sudan grass oo waxa weeye carbohydrate yacni neefka keliya ma aha in caws carbohydrate maanta dhan asiisin siisin siisin yani neefka enerji ahaan buu ka qaadaya halka kan borotiinka neefka markuu cuno oo mataqaanaa hilib ahaan uu yahay xoolo kala duwan beertaani oo ahaan lahayd ari iyo mataqaanaa lo iyo geelba tijaabooyin badan baa samaynay oo bulshada cilmigaan baranay ku dabaqaynay mataqaanaa in bal aan wax ka bedeli karno sida hore kugu sheegay looda halkan joogta yacni iyo lo'yo kaleba oo beero joogaan waxaan sameynay qaabka iska sofian iska traditionalka ah oo dhaqanka ah ayaan ka bedelnay oo ah in meeshooda lagu xareeyo cunadooda lagu siiyo wax isbeddelka caalana waa isbeddela halkaani idaa jooga sidoo kalena waxaa jooga mataqaanaa hadda ka maqan arigii arigii yacni tijaabooyinka ku sameynay wuxuu ahaa in mataqaanaa neefka baxaya iyo kan jooga ays isku mid aheen waa ka arki doontaa sawirada waxaan samaynay tijaabo laba neef oo ah neefna bannaanka u saarnay neefna waa reebna marka kii aan reebnay waxaan siinay cawsyada kala duwan oo sudan graaskii iyo mataqaanaa alvalvadi baan siinay sidoo kalena buunsho iyo galleyna ugu kabayna halkaas waxaa ka soo baxay marka iyo bonikamka cawsada siinaynay halkaas waxaa ka soo baxay marka halkii marba laga liso nuscombo yacni afar boqoloo litir shan boqoloo litir haba maalin buu isu soo tiriyay toddoba boqoloo litir halka kii soofiyey oo ariga raacayeyna xabad cantuugaa laga waayey oo koba xataa haaf wax yar mataqaanaa laga heliyey si la mid ah labada neefaa kala bedelnay kii xaraysanaa waxaan raacinay ariga kii joogayna waa reebna yacni kii joogi jiray waa baxay kii bixi jirayna waa reebna hadhow kii bixi jiray markaan reebnay oo intuu cuni jiray kii joogi jirayna aasiinay waxaa ka soo baxay yacni isbeddel weyn xagga caaniya hadday ahaan lahayd iyo xaggii hilibka hadday ahaan lahayd oo qurux badnaaday halkaasna wuxuu ka caana batay kii hore u joogi jiray sababto ah kii hore u joogi jirayna markuu ariga raacayna wuu caana yaray sidaas mataqaanaa u kala duwan yihiin
dhakhaatiirta xoolaha waxay sidoo kale sheegeen in haddii badqabka caafimaad iyo cunnada xoolaha lagu dadaalo xitaa wax soo saarkooda caanaha la kordhin karo in badan xoolodhaqatada soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyey inay wax ka qaldan yihiin hababka ay xoolaha u dhaqdaan haddaba si aan u ogaanno qaababkaasi waxaan booqannay baadiyaha xoolaha lagu dhaqdo innagoo la kulannay mid ka mid a xoolodhaqatada soomaaliyeed oo aan ka warraysannay sida ay u dhaqaan xoolaha
aniga waa maxamuud xasan calaaleira dadka reer baadiyaha oo dhaqatadaa nahnay alxamdulilaahi wax dhiba ma qabno kole ilaaha nagu ammaansado meesha ayaan ku joognaa dad reer baadiya oo iska guuraay aha nahnay waxaan joognaa meel leeraah batuuqley deexda ka barayso deegaankeeda galsha abikirle waaye alxamdulilah dad iska guurto haddoo abaarsadana iska guuraayo haddii oo roob helana iska deganaa nahnay dhaqankan waa un saas leh oo dad maanta oo xoolodhaqatadiisa oo shirkada iyo wax wanaagsan oo ku dhaqda minihin reer baadiyana dadka waxay u dhaqdaan xoolaha waxay u dhaqdaan sidii hore oo reer baadiyi hore loo kasi jiray haddii oo meesha daaqa ka dhammaadan waa iska guuraan hadduu ilaahay roob u keeno waa iska soo noqdaan kor iyo bari ley u socdaan adiga xoolaha loo socdaa kalihii saas ley u dhaqdaan isbedel ma leh wax oo qaab kaleo hadda oo amba dowlad nagu tarta amba oo oo aqli kale noola keenin ma qabno waa iska durtaan waa iska guuraan waa iska baahan yihiin takhtar la-aan iska dhaqdaan uyuka u takhtar ah inkastoo weli aanu jirin isbeddello lagu sameeyey hababkii aan xoolaha u dhaqan jirnay haddana waxaa allaha mahaddii ah in waayadan dambe ay soo badanayaan doodaha aqoon-yahanadu ay ku saluugayaan hababka qaldan ee xoolodhaqatada ay xoolaha u dhaqaan
istaraatiijiyaadkeen u baahna waxaa ka mid ah xooluhu waxaynu ku celinaa aban canjad ka awow ka awow waxaynu ku celinaynay lafdhabarteeno dhaqaale xoolaha cid ku maqanina ma jirto inay hayaan wadadii ku cirigo-ayeenna way muuqataa oo dadkii miyigi way soo nacayaan abaarihii baa soo badanaya deegaamayntii tuulooyinkaa soo badanaysa roobyaraantii baa soo badanaysaa marka yaa inoogu maqan lafdhabartaas min baan maalin su-aal weydiiyey waxaan ku uri markii soomaalidu ay dowladnimada qaadatay ka horna xoolo way dhaqan jireen kadibna ilaa maanta xoolo way dhaqdaan oo dadba xoolo fiican haysta intaa imika soomaalidu ay dowladnimada haysatay wax laga bedelay ama afkaar lagu soo kordhiyey sidii xoolaha loo dhaqan jiray iyo sidii loo tarmin jiray iyo qaabkii looga ganacsan jiray ma jiraan weliba nin xoolaha muddo badan ka shaqeynaya ilaa imika wuxuu i galaan biyaa lagama daran
sida loo soo arooriyaa ceelkawaa moogtay waa fikradaha suuqeena ka maqan oo iminka qolooyinkan adduunyada haysta iyaga laftirkooga waa fikradaha ay u baahan yihiin in ay la kaashadaan oo ay ka faa'iidaystaan haddii intaasoo la sameeyo maxjaro waaweyn oo xoolo lagu dhaqaalayo oo lagu tarmiyo oo xataa kan suuqa qaali ka noqday iyo waayo qof bani aadama oo laba boqoloo neef haysta ama boqol neef haysta ayaa haddana hilibkiisa ka gaajoonaya laga yaaba inaanu waxba ka cunin kii walaalkii suuqa joogay baa laga yaabaa in aanu marka
maxay tahay haddaba sababta weli dadkeenna ay xoolaha ugu dhaqdaan qaababkii hore maxayse ula jaanqaadi laayihiin hababka casriga ah iyo isbedelada teknolojiyadda adduunka ee dhanka xoolaha maxamuud xasan cali ayaa mar kale arrintaasi nooga jawaabaya waxaa naga hortaagan reer baadiyinimo iyo dhaqaale xumo iyo qaabdarre iyo waxna baray iyo wax nagu hagaajiyey buule ma arkan wixiina qarashay u baahanyiin wanaagay rabaan shirkaday u baahanyiin ma naqaan hadda qaab aa u galna ma naqaana mana soo baranna mana nala baran sidaan horaa iskaga dhaqanaa marka waxaad leedahay wacyigelin oo dhanka xoolaha ah ma haysano ma haysano waxay gelin oo hadda oo macnaha oo arrintaas ku aadan weli noolama imaan mana helin meelo kale inta tagnina wax laga soo ogaada ma qabno unuga bartaan ku dhalno oo intaan ku gaarna iska joognaa qaabka aan u dhaqanno abkaayaan kasoo gaarna dadkaayaan kasoo gaarna aabba aabba u sii dhiibi wax hadda naga bedelina maba haynaba sidaan horaa u dhaqmayna aniga aabahey intuu ku dhashay intuu ku dhaqa jira aabihiis intuu ku dhaqa jira ana hadda bartiya iska taaganaha caruurteyna kole meesha aga taga rabaa dowlad iyo walaal kale iyo kharash na galayo hadda qaabkaana niiroonaya u dhaqdana yarina weli ma aan helin taqaariirta laga diyaariyey khayraadka xoolaha ee soomaaliya waxay qaarkood tilmaamayaan in taxadiyaadka ugu adag ee ku horgudban xoolaha soomaaliya ay yihiin dabargo ku socda xirfaddii xoolodhaqashada mar kasta oo ay dhacaan aafooyin rabbaani ah sida abaaraha iyo fatahaadaha waxaa ku barakacaya xoololey oo magaalooyinka qaxooti ku noqonaya kuwaasi oo laga yaabo inaysan dib dambe ugu laaban miyiga iyo xoolodhaqashada sidoo kale caqabadaha ku horgudban xoololeyda soomaalida waxaa ka mid ah loolanka qabaa'ilka ee ka dhacaya gudaha dalka kuwaasi oo xoolodhaqatada ka hor istaagaya inay u naqraacaan meelaha daaqsiinka leh biyayarida ayaa iyaduna ka mid ah dhibaatooyinka weli taagan xoololey maxamuud xasan cali wuxuu sidoo kale sheegay in caafimaadka xoolaha aysan u haysan dhakhaatiir ka caawisa wixii oo caqabo ah oo xoolaaleyda oo haasto biyo la-aan daawo la-aan takhtar la-aan xoolaha uyukaa iska durtaan uyukoo cilmi u lahayn neefka intoo tan qaadahay iyo meesha laga durahay iyo qaab u aqiina leeska isticmaalaa biyo ka dheer iyo dhibaatana waa ku jiraan adigu wax weynaa dhaqashada a naga hor istaagan oo kole wax naga caabiyo islaam daahilna aad a ugu faa'iidi lahayn biyiyahayoo kale ceelasha waxay noo jiraan hal maalin qafta intay u socoto ee korna noogu jiraan barana nooga jiraan dhibkana hastaasa ugu badan biyo la-aan iyo daawo xumo iyo takhtar la-aan xoolihii waxay ku baaba'siyiin takhtar la-aan ugu daran nafka qaabka oo daawada u qaadan lahay iyo cudurraha haastaan inta dhaqayo haysan in oo hadda oo oo wax u soo barato aqoon u leh ma leh dhaqan ahaan leh udurohana maan xoolaha isticmaalka oo daawada nafka intuu u baahan yahay ma naqaan waa u baahnaan laynaa wax oo takhtar oo xoolaha noo daabeeyo qaabka nastooda iyo biyo xumo intaasaa horta aad aga caabahayna biyaha naga dheer biyaha nooma dhow dhulka baraaga ma leh ceelal oo kuwi koroo macnaha oo badda iyo meesha koroo dhobeyda oo shisho maahane ceelal kaloo oo noo dhowaa cabitaan ima leh xoolaha abaar iyo waxaa iskugu darmaan iyo oon mar saasay ku laadahan barnaamijka sahanka dhaqaalaha toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب